بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه من بعده الحمد مهد لله إله بي أسقناتي حق حمده حمدي سربت إيه كامل كإله بأسكله يعني أحمده وأن حمدنا يا حق حمدي وصلاته إلهي نحريستي سئي وسلامه نبتقل يديسه calaa sayidinaa sayidka annaga allaha yeela muxamadin muxamed ahaa annabiyi ee nabiga ahaa wa calaa aalihi aalkiisana allaha yeela wa saxbihi asxaabtiisana allaha yeeloo min bacdihi ka dembeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam amaa bacdu intaa bacdigeed bacda albasmalati waalxamdala bisinka iyo xamdiga bacdigeed falaa khafaa'a wax qarsoon ma aha calaa dii qalbin musaliimin qalbi toosan qof u saaxiiba kama qarsoono iyo wa fikrin mustaqiim fikir toosan oo saliim ah qofka yacnii qalbiga saliimka a leh oo qalbiga wanaagsan leh fikirkiisana uu toosan yahay wax ka qarsoon ma aha anna sharafa alcilmi cilmiga sharaftiisa laa yunkaru inaan la inkiri karin cilmiga sharaftiisa wax la inkiri kara inuusa ahayn qofna kama qarsoomayso wamaa waradda wixii ku soo arooray fii fadlihi cilmiga fadligiisana laa yuxsaru lama koobi karo yacnii fadaa'isha cilmiga uu leeyahay wax la koobi kara ma aha adillo fara badan baa ku soo aroortay ka warramayo fadaa'ilu lcilmi qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow salawaatuullaahi wasalaamuhu calayh hal yastawii miyay siman yihiin oo eg yihiin aladiina yaclamuuna kuwa wax garanaya iyo waladiina laa yaclamuun kuwa aan waxba garanayn miyay siman yihiin laa wey istifaamta waxaa la yidhahdaa istifhaamu linkaari baa la yidhahda waa maye ma sinna waay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi aayaddan kale fii aayatin ukhraa yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat yarfac illaahu ilaahay wuu kor yeelaa aladiina kuwa aamanuu iimaan kale oo mu'miniinta ahoo minkum adinka idinka mid ah ummaddiinnan muxamediyada ah dadka iimaan kale oo mu'miniintaah ilaahay wuu kor yeelayaa kuwa aan iimaanka lahayn buu ilaahay ka kor yeelayaa waaladiina uutulcilma kuwa yacnii cilmiga la siiyeyna darajaad baa ilaahay kor yeelaya kuwa cilmiga iyo aqoonta la siiyeyna mu'miniinta kale oo dhan bay ka sii fadli badan yihiin darajaad baa ilaahay kor yeelayaa w wa qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam dalabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslimin wa muslima dalabu lcilmi cilmiga dalabkiisu fariidatun farad weeye calaa kulli muslimin qof kasta oo muslima iyo wa muslimatin gabarh kasta oo muslimo ah ayuu farad ku yahay cilmiga barashiisa inuu cilmiga barto qof kasto nin kastaoo muslimana waa laga doonaya gabarh kastaoo muslimadana waa laga doonaya cid ka qaadaysa male inay cilmiga bartaan qof la arka waa laga rabaa leanna qof la arka ilaahay cibaaduu ku waajibiyey faraa'id buu ku waajibiyey sidii uu u gudan lahaa faraa'ishaas iyo siduu cibaadadiisa uu ansixi lahayd qof kasta inuu barta waajib bay ku tahay waqaala sala allahu calayhi wasalama wuxuu kaloo yidhi rasuulku man salaka dariiqan wadda ninkii qaado yaltamisu uu ku doonayo oo ku dalbayo fiihi dariiqa cilman cilmi uu ku doonayo sahala allaahu ilaahay wuxuu u sahlaa lahu asaga dariiqan ila aljanna dariiquu jannada ku sahla uu ku tagaa ilaahay u fududaynaya qofkii yacnii waddo soo qaado ama socod soo sameeyo uu cilmi iyo waxbarasho ku doonayo yacnii waddadii jannada ilaahay u fududaynaya waa fadiilada ay leedahay cilmiga oo loo qasdo oo la aado maxaa yaele cilmiga markaad baranayso meesha cilmiga lagu akhrinayo inaad u qasadaa fiicanood u tagto alcilmu yu'taa walaa ya'ti cilmiga waa loo tagaayo asagu kuuma imaanayo marka haddaad tidhaa gurigayga unbaan ku sugayaa cilmiga kuugu soo geli maayo gurigayga waa inaad raadisa cala alaqal meelaha kuugu dhowo magaaladaada ama meel ka fogba inaad usii raadisa way yani raggii hore asxaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkii taabiciinta ee wanaagsanaa hal xadiid ahoo meel loogu sheegay bay intaa u lugayn jireen ilaa ay soo dhegaystaan xadiidka qofkii ka soo dhegeysta iyagoo cilmigii garanaya xadiid ka maqan baa loogu sheegaya qof magaalo kale ku sugan ama meel kale jooga markaasay u qasdayaan u lugaynayaanoo dhib badan u marayaan ee fadiiladu cilmigu leeyahay way marka waddo ninkii qaado uu cilmi ku doonayo ku dalbayo sahal allaahu lahu dariiqan ila aljanna waddo jannada geysaa ilaahay u fududaynaya dariiqan markay marka muxadisiintu sharxayaan waxay leeyihiin dariiqu waa dariiq xisiya ama waa dariiq macnawi ah dariiq xisiya waxaa weeye waddadaas la qaaday caadiga oo la arkayo ah dee qofkii cilmi raadiyo oo cilmiga dalbo hadhow markii qiyaamaha la gaaro waddadii jannada geyn lahayd baaba la tusaya saasoo kale waddadaa laamigaasoo kale u cad buu iskaga dhacaya markaasuu jannadii ku aadaya waa dariiq xisi ah wey oo dariiqu waa dariiq macnawi aha looga jeedaayo qofka cilmiga dalbayaee baranaya ee dalabo cilmiga soconayaba waddadii jannaduu hayaa cilmiga raadintiisa iyo barashadiisaaba waxay tahay waddadii jannada lagu tegi lahaa marka waa dariiq macnawi ahoo qarsoono cilmiga barashadiisa iyo dalabkiisa raadintiisa aad raadsanaysaaba waddadii jannada ku geyn lahaydaba waxaa wadda ilaahay raalli ka yahay wey inaad cilmi cilmi inaad u baxdo way meel fog iyo meel dhowa cilmiga waad u doonanaysaa siduu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ah yacni udlubu alcilma walow bisiin cilmiga dalba walow siinba allah ka dhiga ka raadiya xadiidku waa saxiix imaamu bayhaqi baa wuxuu ku warinayaa fii shucabi aliimaan ibnu cabdil imaamka la yidhahda wuxuu ku warinayaa fi lkaamil ibnu cabdilbar baa xadiidka warinaya fi tamhiid jalaaluddiinu suyuudina wuxuu ku warinayaa jamcu jawaamiciisuu ku warinaya xadiidka waa xadiid saxiix xadiidka wey cilmiga dalba buu nabigu leeyahay walow bisiin ba allah ka dhigay yacni meel kastaba u raadiya cilmiga wacan cuhmaan ibnu cafaan waxaa laga wariyey radia allaahu canhu anna rasuula اllahi sala اllahu calayhi wasalama qaal yushaficu allahu yowma alqiyaamati alaaثatan alanbiyaaءa uma alculamaaء uma shuhadaa cuhmaan ibnu cafaan waxaa laga wariyey radia allaahu canhu wuxuu rasuulka ka wariyey sala اllahu calayhi wasalam inuu yidhi rasuulku yushaficu allaahu ilaahay wuu ka shafeeca aqbalaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo alaaatan saddex baa ilaahay ka shafeeca aqbalaya alambiyaa ambiyada ilahay wuu ka shafeeca aqbalaya uma alculamaa culammada ilaahay ka shafeeca aqbalaya uma shuhadaa shuhadada qiyaamaha markii la tago oo dhibaatadu ay dhacdo mowqifka qiyaamo dadku isugu yimaadaan maxsharka yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin maalinka laysugu imaanayo ilaahay la hor keenayo dadka ee halkaa laysugu keenaya qoraxda ayaa lasoo dhowaynayaa la soo dhowaynayaa ilaa dhididka dadka ka baxay uu toddobaatan dhun hoos u galo dhulka markaasuu haddana dhidid kor u soo baxaya markaasuu dadka yacni u qabanaya anqowyaha iyo lowyaha iyo yani halkaa maraguntiga iyo halkaa dhuunta qaar uu xakamaynaya qofba sida ay u kala badan yihiin iyo acmaashooda xunusay u kala badan tahay ayuu dhididkooduna u kala badanaya dhibaatadaa markay dhacdo dadku waxay tamaninayaan yaan maanta u tagnaayo oo noo shafeeca qaada cid kaloo shafeeca qaadi kara ma jirto ambiyada markaas ambiyada unbaa shafeeca qaadaya ambiyada markay shafeeca qaadaan culummadaa ku xigto culimmadana way shafeeca qaadayaan qaybta saddexaad oo shafeeca qaadaysana waa shuhaadada dadka fii sabiili illahi ku dhintay jihaadka ku dhintay saddexdaa qaybood ayaa shafeeca qaadaya maalinka qiyaamo markii la tago marka waa fadiilada cilmigu uu leeyahay fiiri waa derajadii ambiyada ku xigtay dadka aqoonta loo culummada ah ambiyadii bay ku xigaan maxaa yeele culummadu waa warasatul ambiyaa kuwii ambiyada dhaxlay wey soo maha marka derajadii ambiyaday ku xigaan culummadu wey can abi hurayrata waxaa laga wariyey wa abi darin radia allaahu canhuma qaalaa waxay yidhaahdeen abu hurayre iyo abu dar radia allahu canhuma qaalaa waxay yidhahdeen labadaas saxaabi baabun baab oo min alcilmi cilmi ahoo natacallamhu aan baranayno yaa axabu ilaynaa waxaan ka jecelnahay min alfi ragcatin kun ragcado tadawucan oo sunna o hal baaboo cilmiya inaan baranno oo masale cilmiya inaan faa'iidaysanno ayaa waxaan ka jecelnahay kun ragcadoodoo sunnaa inaan tukanno maxaa yeelay cilmiga barashadiisu waa wujuub maxaa yeele waa wixii aad cibaadada ku ansixi cibaadada waxay ku ansaxaysa aad ku kala garanaysa xalaashii xaaraantii baad ku kala garanaysaa xaq iyo baadilkii baad ku kala fahmaysaa marka sunnadan aad iska badinayso oodun tukadayso waxaa ka fadli badan inaad baab cilmi ama masale cilmiga maalinkii la harka u faa'iidaysato wey wakun mustafiidan kula yowmin ziyaadatan min alcilmi wasbax fii buxuuri alfawaa'idi uu odhan jiray tacliimutacallimka wakun mustafiidan kula yowmin ziyaadatan maalin kasto hal masalo cilmiga una ziyaadsan karta isku day maalin kasta masalo cilmiga un ziyaadso wakun mustafiidan kula yowmin ziyaadatan min alcilmi maalin kasto hal ziyaado oo cilmiga faa'iidaysa un markaasaa waxaad ahaanaysaa wasbax fii buxuuri alfawaa'idi badda faa'iidadeedii baad markaa saad maalinba mid oga qaadanayso oga qaadanayso cilmigaagii bad buu noqonayaa marka dambe marka waa inaad cilmi barato maalin la arkay aad wax siyaadsato waay baabun min alcilmi natacalamuhu yaa axabu ilayna min alfi ragca baab cilmi ah oo aan baranayno yaan ka jecelnahay bay yidhaahdeen abu hurayre iyo abu dar alkhafaari labadaa saxaabiya waaweyn min alfi ragcatin tadawucan kun ragcadoodoo sunna inaan tukano kun ragcadoodoo sunna inaan tukano sunnada aad badinaysa waxaa kaaga fadli badan inaad cilmiga barato cilmiga inaad barato markaa kadibna aad ku cibaadaysato wey maxaa yeele awalan alcilmu uma alcamal wey marka hore inaad cilmiga barato haddana aad ku camal fasho wey laakiin adigoo sidaad ilaahay u caabudaba garanayna haddaad tidhaado waan cibaadaysani dembi inaad ku dhacdaa laga yaabo waa kii xadiidka saxiixa ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaariga ah uu leeyahay markuu ka warramayey lam yatakallam fi lmahdi ilaa alaaa ma hadlin dherabta kuma hadlin ilaa saddex mooyaane ciise bnu maryama wa saaxibu jurayd ya marxaban iyo walmar'atu alatii yani mura biha يعني بالأمة التي يقال لها آه سرقت زنيتي وحو رسولك كورم عليه الصلاة والسلام صدح باكو هذا لي بوري دربته نبي الله عيسى سوى يربو هذا لي وقت هذا الآن قارب مريم بنت عمران أيضا نين قورسنين markii ay wiilkan la timid ciise la timid maxaa yeelay waa loo xaq ilaahay baa looga afuufay jibriil baa loo soo diray diraceeda diraceeda jeebkiisa uu sidaa u afuufay markaasay uurowday markaasi wiilkanay la timid ciisay la timid waa way la yaabeen reer bani israaxiil leeyahay teed ka keentay wiilkan ya yaa maryamu annaa laki haada yaa ukhta haaruun maa kaana abuuki imra'a sawi wamaa kaanat ummuki baqiya aabbahaa nin xun ma ahayn hooyadaana yani baqiyad zaaniyad ma ahayna xaggeed ka keentay canugan xaggeed ka keentay fa ashaarat ilayh wiilkii bay u ishaartay gacantay ku daagtay la hadla asaga meeshuu ka yimid asagaa idiin sheegaye qaaluu kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi sabiyan canug dharabta ku jira oon hadalba gaarin seen oo la hadlaynaa qaala innii cabdullaahi aataaniya alkitaab wajacalanii nabiyan wajacalanii mubaarakan aynamaa kunt وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا نبي عيسى dee ambiyada mucjizaadkooday ka mid tahay asagoo yar buu hadlay oo kaadharabta ku hadlay waxyaalaha la siiyey ambiyada nabi yaxayana wuu ku hadlay baa nabi maxamed wuu ku hadlay baa iyagoon gaarin waqtiga hadalka ayay hadleen way kan labaadee xadiidka uu rasuulku ku sheegay calayhi salaatu wasalaam saaxiibu jurayj wey nin jurayj la odhan jiray oo suufiyahoo reer bani israa'iil lahaa jiray oo cibaado uun u go'ay wax shaqo kale uu qabanaya ma jiro cibaado unbuu u go'ay meel buu ka samaystay guri sawmica guri buu meel ka dhistay habeen iyo maalinba halkaasuu ku tukanaya hooyadiis baa u timid markaas markaasay u yeertay intay soo ag istaagtay gurigiisa salaad buu isaga jiraa yaa jurayj wuu aamusay marka qalbigiisii wuu la hadlay wuxuu leeyahay allaahuma ummii wa salaatii hooyaday miyaan u jawaabaa mise salaaddaydaan iska sii wataa waxaa u soo baxday salaaddiisa inuu iska wato markay u yeertay u ajiibi waaye way iska noqotay mar kaley ku soo noqotay haddana yaa jurayj ma hadlayo ummii allaahuma ummii wa salaatii mar saddexaad yaa jurayj markuu saddex goor intay u timid uu la hadli waayay ayay habaarto waxay tidhi allaahuma laa tumitu xataa turiyahu wujuuha almuumisaat ilaahow ha dilin jurayj ilaa uu arko gabdhaha xunxunka ah ee jirkooda ka ganacsadee zunaadda ilaa uu wejigooda arko ha tusin ha ha dilin zinada kumayna habaarin laakiin waxay tidhi kuwa xunxun wejigooda ilaahu tus waalidka khatar weeye habaarkiisa mar hadduu waalidku ku habaaro waxay leedahay duc- ducooyinka la aqbaluu ka mid yahay ducaau lwaalidi liwaladihi iyo ducaau yani saa'im yani xataa yafdura qofka sooma ilaa uu ka afuro iyo ducaau yani ghaa'ibi duqaacu lakhi liakhiihi bidahri lghayb qofka yani walaalkiisa oo maqan hadduu u duceeyo ducooyinka saddexdoo mar labaan la radinayni waay jurayj reer bani israa'iil baa cibaadadiisa ku sheekaysta war ninkaa nin fiican waay waa nin wanaagsan cibaado badana tii baqiyaddaa maqlayso markaas waxay tidhi anaa cibaadada ka fidnaynay ninkaas nin aan fidnayn karta maahe ninkaa nin cibaado u go-ay wey way soo kacday markaasay u timid jurayj meeshii gurigiisay uga timid intay ka istaagtay intay ka istaagtay intay- inay fidnaysay damacday ma fiirinayo markay ka noogto kari weyday iyo intay tagtay bay mid raaci ahoo shaqaale ah oo ari raacay u tagtay kii bay isu dhiibtay faxamalad way uurooday fawaladad qulaaman wiil bay dhashay intay markiiba uurooday wiil soo tuurtay wiilka xageed ka keentaa layidhi huwa min jurayj jurayj baa dhalay tiri wiilkan arkaysid jurayj baa iga dhalay reer banu israa'iil way soo kaceen jurayj bay u yimaadeen oo meeshii iskaga tukanayo oo ku cibaadaysanayo gurigii bay ka dumiyeen haraati baa looga soo dejiyey gurigii laad iyo sidii loogu waday ul waa nafta laga qaadi gaara mar la dilay ayuu leeyahay maxay u dhac- maxaa maxaan sameeyey maxaa iga rabtaan markaasaa le qaa'im baa tahay cibaadadiisa dadka ku siraay haye canug baad dhashay oo yacnii garac ah canug waladu zine ah hayaad dhashay markaasuu yidhi aniga miyaa dhalay haa ii kaadiya laba ragcadood buu tukaday ilaahay buu baryay salaatu xaajuu tukaday maxaa yeelay markay dhibaato kugu timaado waxaa la rabaa inaad ilaahay u cararto xageed kaloo aadaysaa meel kaloo aadaysa ma jireen jurayj wuu baxay markuu labadii ragcadood tukaday canugiibuu kor istaagay wuu u tegey waa canug yaroo hadda dhashay canugiibuu caloosha intuu sidaa uga taabtay yuu yidhi man abuuka yaa qulaam war canugiiyo yaa ku dhalay markaasuu yidhi abii arraaci aabbahay waa midka qaws yacnii raaciga shaqaalaha ariga raaca ee hebel ah war miyaa jira dee markaasay reer banu israa'iil jurayj gacmaha iyo lugaha ka dhunkadeenoo maslaxa lagu bilaabo oo la yidhi gurigaagana haddaan kuu dhisayna dahab baa ma kaaga dhisayna marka hore dhoobu ahaaye dahab baa ma kaaga dhisaynaaba dahabna ha iga dhisina wuxuu yidhi dhoobadiisii igu celiy iyo qorihiisi anuu ku cibaadaysta umaan raba anugu qurux ooma dhisanin gurigaan marka saaxiibu jurayj canugaa yar wuu hadlay fiirin ilaahay buu ku baryeelayaa ninkaana lagu baryeelayaa waa karaamo la siiyey ninkaan weli buu ahaaye marka jurayj asagoo rasuulku ka ka- ka warramayo wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam low kaana jurayjun caaliman la calima ana ijaabata ummihi awlaa min salaatih hadduu jurayj nin cilmi la ahaan lahaa wuxuu ogaan lahaa hooyadii inuu ajiibo inay oga fadli badan tahay salaadda uu sii wadanayo ee salaadda sunnada ah waalidka ood ajiibtaa ka- yaa ka yacni ka fadli badan yacni waalidka ajiibidiisu waa wujuub hadday kuu yeeraan labada waalid waa inaad ajiibta wey waa waajib salaadduna waa sunno marka adoo salaad sunnaha ku jira hadday aabbaha kuu yeer ama hooyadaa kuu yeerto salaad sunnada waa ka baxaysaa waa ajiibaysa marka laakiin qofku hadduu cilmi leeyahay wixii buu garanaya say u kala owleysan yahay buu garanayaa haddii kale soo maaha in wanaag samee buu isleeyahay dembi buu ku dhacayaa dembi buu ku dhacayaa midka saddexaad muxuu ahaa ee dha- ku hadlay yacni dherabta ku hadlay gabar reer bani israa'iila wiil bay haysatay iyadoo wiilkeedii nuujinaysa oo meel fadhida waxaa soo maray nin faras fa- faras saaran oo si si fiican u labisan oo haybad iyo qurux ay ka muuqato wiilkeeda waxay la jeclaatay inuu ninkaasoo kala noqo yani waa nin sharaf oo madax u eg oo faras saaran oo cajiib si fiican u labisan markaas waxay tidhi allaahuma jcal ibnii milahu ilaahu wiilkayga kanoo kale ka dhig ninkan yani darajadaasoo kale gaarsii canugii naasku intuu sii daayey oo ninkii sidaa u fiiriyey ayuu wuxuu yidhi allaahuma laa tajcalnii milahu ilaahu kanoo kale ha iga dhigin naaskiisii bunuu ku noqdo wuu iska nuugay markaas way la yaabtay gabadhii way aamustay xoogaa markay joogtay yaa haddana waxaa la soo mariyey gabar la garaacayo dhulka lagu jiidayo laleeyahay sariqti zanayti lagu hayo waad waxbaad xadday tuugaa tahay zaaniyad baa tahay lee la garaacayo gabadha sida loo ihaanaysanaya la yaabtay dhulka loogu jiidayo markaas waxay tihi allaahuma laa tajcal ibnii midlaha ilaahu wiilkayga tanoo kale ha ka dhigan sida tan loo ihaanaysanayo naaskiibu intuu sii daayey ayuu fiiriyey gabadhi markaasuu yidhi allahuma jcalnii milha ilaahu tanoo kale iga dhig tanoo kale ilaahu iga dhig buuyii naaskiisii buuna ku noqday abu hurayre wuxuu leeyay xadidka abu hurayra warinayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa iisii muuqata buu suu fartiisii u nuugayey markuu canugii hadlay naaskiisii buu ku noqday markaasuu dhuuqaya gabadhi way yaabtay canugeedii bay la hadashay marka maadaama canugii hadlaya laba goor buu hadlay soomaa wixii ayada wanaag u malaynaysay wuu diiday wixii ay ilaahay ka magangelinayso dulliga iyo sharafdarrada anagu ilaahu iga yeelbow leeyahay kaasiisaasho maxaa dhacay maxaad yacni sidaa u leedahay markaan wax fiican kuugu duceeyana waad diidaysaa markaasuu wuxuu yidhi midkaas aad aad iigu ducaynaysa asagoo kale ilaahu wiilkayga ka dhig aad lahayd wuxuu ahaa jabbaar min aljabaabirati waa mid kibir badan oo aan khayr lahayn oo aan iimaan lahayn wey kaasoo kale ilahay gama dhigo gabadhan waad xadday leeyihiin waxbaad sinaysatay leeyihiin waa bari- waa- waana beri'o ilaahay agtiisa beri bay ku tahay waxa ay sheegayeen mayna samayn marka ayadoo kale allah iga dhigo yani mar haddaad ilahay agtiisa beri ku noqoto wax kaa wax kaa maqan ma jiro marka fadiilada cilmigu uu leeyahay aan oga jeedna hadda xadiidka waxaa weye jurayj baan oga jeednay jurayj macnaha hadduu cilmi leeyahay wuxuu garan lahaa inay hooyadii uga fadli badan tahay sunnada hooyadiisa uu la hadlo inay uga fadli badan tahay salaada sunnada ee isku mashquulinaya waqaala alimaamuna ashaaficiyu wuxuu yidhi radia allahu canhu imaamu shaafici wuxuu yidhi alishtiqaalu bilcilmi afdalu min salaati naafila alishtiqaalu bilcilmi cilmiga inaad isku shuqliso ood barato ood raadiso afdal waxay ka fadli badan tahay min salaati naafila salaada sunnada awal maanta hore inaad sunno tukato sunno tukato waxaa ka fadli badan inaad cilmiga isku mashquuliso markaad salaadaha faradka tukato inaad cilmiga markiiba dhegaysato ama masale cilmi aad zila- ziyaadsato ama qof aad weydiiso masale cilmi aad weydiiso raadiso ood leeda yaa wax ka heli karaa qofka cilmi ilaa meel joogo maalin marba masale aad ka siyaadsato masale aad ka qorato wey waaka kaasaa kaaga fadli badan wey wa qaala wuxuu yidhi imaamu shaafici laysa bacda alfaraa'idi afdalu min dalabi alcilm faradkaba mar haddii la tukado wax ka fadli badan ma jiro cilmi dalabkiisa mar haddii waajibaadka aad tukato waajibka lagama tegi kara de asagu waajibkaba haddaad tukato wixii ka soo haray wax cilmi la barto ka fadli badan oo shaqo oo la sameeyo maba jirta wey marka cilmigu wax ka fadli badan ma jiro qofku waa inuu wakhtigiisa wakhti ka mida cilmiga geliyo wey fadaa'isha cilmiga lama koobi karo imaamu cali bnu abi daalib wuxuu yidhi kafaa bilcilmi sharafan cilmiga waxaa sharaf iyo ammaan ugu filan an yaddaciihi man laa yuxsinuh qof aan aqoonin cilmigiiba aqoonin oo si fiican wuxuu sheegi karin oo si fiican wuxuu barin baa cilmigii sheeganaya wuxuu leeyahay anigu aqoon baan leehay xawl waan aqaanaa wayafraxu idaa nusiba ilayh Ah. haddii loo nisbeeyana sheekh hebeloo la yidhaahdana wuu farxayaa wa kafaa biljahli damman jahligana waxaa cay ugu filan an yatabara'a ma- man huwa fiihi qofkii jaahilka ahaa baaba ka beri noqonaya wuxuu leey anigu jaahil meey wuu ka xumaanayaa haddii loo nisbeeyo oo la yidhaahdo Ah. haddii aqoon ma lihid la yidhaahdo ma ogolo wuu ka xumaanaya marka fadaa'isha cilmiga waay wuu leeyahay cilmi wuxuu kaloo yidhi imaamu shaafic ima- yacni caliy bnu abi daalib wuxuu yidhi alcilmu khayrun min almaal cilmigu maalka wuu ka khayr badan yahay alcilmu yaxrusuka wa anta taxrusu almaal cilmiga asagaa ku ilaalinaya adiguna maalka ina maalkana adigu ilaalin kaa raba waa inaad adigu ilaaliso mar kasta walcil- walcilmu yasguu bilinfaaq cilmigu bixinta wuu ku ziyaadaa mar alle markii la sheego ood bixi- ood sheegto ood sheegto aqoonunbaa kugu sii ziyaadaysa walmaalu tu- tunqisuhu nafaqa maalkana haddaad qayb ka bixiso dee waa uu nusqaamaya imaamu shaafici wuxuu yidhi radia allaahu canhu man laa yuxibu alcilma laa khayra man laa yuxibu alcilm falaa khayra fiih man laa yuxibu alcilma cilmiga qofkaan jeclayn falaa khayra fiih wax khayr aba ma leh falaa yakun baynaka wa baynahu sadaaqatun walaa macrifa qof aan cil- aan cilmiga jeclayn oo in la barto ama dadka ay bartaan ama cilmiga la akhriyo qofkii aan jeclayn khayrba ma leh falaa falaa yakun falaa takun baynaka falaa yakun baynaka wa baynahu sadaaqatu walaa macrifa ninkaas aan cilmiga jeclayn iyo adiga wax macrifa iyo wax saaxiibnimo ayaysa idin dhex marin لأنه علمه حياة القلوب لأنه حياة القلوب علمه waa quluubta nolosheedii way marxaban marka fadaaئisha cilmiga lama koobi karo واclam ogow أna أjل الculuumi qadرا وأcdamaha فqرا cilm الفiqhi iclam ogow أna أjل الculuum culuumta iyo cilmiga la barta kan ugu weyn qadran xagga qadarka وأcdamaha midka ugu weyn faqran xagga faanka cilmu اlfiqh waa cilmiga la yidhaha cilmu fiqiga cilmu fiqigii almustanbadu lagala soo baxay min alkitaabi wasunna fiqiga xaggee laga keenay masaa-ishan fiqiga ah kitaabka iyo sunnada qur'aanka iyo sunnada lagala baxay mas'ale kastoo yacni fiqiga iyo xukun kastoo fiqiga yacni sunnada iyo qur-aanka yani laga qaatay qur-aanka iyo sunnada laga qaatay almustanbadu min alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada lagala soo baxay cilmu fiqigii alkaafilu kii ku kafaalo qaadaya kafaalo qaadaya liman qaama bihi alkaafilu u kafaalo qaadaya liman qaama bihi qofkii u qumo calaa wejhi sidiisa ugu qumo calaa wejhi ugu qumo macnaheedu waa maxay qofkii intuu barto ku camalfalo wey muxuu u kafaalo qaadayaa bidukhuuli iljanna jannada gelitaankeeda qofkii intuu cilmiga barto siday tahay ugu dhaqmo janna yacni janna u diyaara wey waa limaa fiihi waxa ku sugan cilmu fiqiga oo min anafci alcaam nafci caamaa ku sugan qofku hadduu fiqiga yaqaano yacnii ummadduu anfacayaa nafcigiisu nafci asaga keliya ku eg maahee waa nafci caam aho ummaddo dhan buu anfacaya wa tamayuzi alxalaali min alxaraam xalaasha iyo xaaraamta kala soocideeda fiqigaa lagu fahma masaa-isha fiqigaba haddaada garanayn alaxkaamu alfiqiyaba haddaada garanayn axkaamta sharcigaba haddaada garanayn wujuubka iyo yacni sunnada iyo xaaraamta iyo karaahada iyo mubaaxa yani saxiixa iyo yani baadilka haddaadan yani axkaamtan haddaada garanayn axkaamu sabcaha la yidhaahdo dee waxbaba ma ka taqaani xalaashiiyo xaaraamtii ma kala sooci kartid marka qofka fiqiga waxaa lagu gar yani faa'iidadiisa ka mid a xalaasha iyo xaaraamta ku kala saaraya wax kastoo xalaalana waa lagu caddayay wax kastoo xaaraamana waa lagu caddayay masaa-ishiyo kulli oo yacni qur-aanka iyo xadiidka wixii xukun ku jiro o dhan baa bannaankaa lagu soo dhigay qaala sufyaan ibnu cuyayne wuxuu yidhi radia allaahu canhu sufyaan binu cuyayne wuxuu yidhi lam yucdan lama siinin axadun axad bacda nubuwati nebinimada bacdigeed shay-an shay shaygoo afdala ka fadli badan min alcilmi waalfiqi cilmi iyo fiqi wax ka fadli badan ma jiro oo qof la siiyo way ee nebinimo wax ka soo haray waxa ugu fadli badan waxa weeye waa cilmi iyo fiqi waa ina ilahay cilmiku siiyo waay lam yucdan lama siinin axadun axad bacda nubuwati nebinimada bacdigeed shay-an shay afdala ka fadli badan min alcilmi cilmi iyo walfiqi fanas'alu allaha ilaahay waxaan su'aalanaynaa an yufaqihanaa inuuna fahamsiiyo fi diini diinta inuuna fahamsiiyo yaan ilahay su-aalanayna waxa ugu khayrka badan waa diinkoo la fahmo waay oo rasuulku leh calayhi salaatu wasalaam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin ilaahay ninkuu khayr la doono diinkuu fahamsiiya ninkii fahmiga diinta la siiyo khayr weyn baa ilaahay la doono wayaftaxa inuu ilaahay noo furo calaynaa dushaannada futuuxa alcaarifiin dadka wan wanaagsan oo aqoonta leh fadxigoodana inuu ilaahay noo furo kaasaan ilaahay ka baryaynaa su-aalanayna bijaahi khayri alambiyaa ambiyada kii u khayr badnaa jaahiisaan ku weydiisanaynaa iyo walmursaliin mursaliinta kii u khayr badnaa waa nebi moxamed sala allahu calayh wasalam wa aalihi aalkiisa iyo wasaxbii asxaabtiisa ajmaciina dhammaantood faslun min calaamaati aliimaani alyaqiinu watasdiiq min calaamaati aliimaani iimaanka calaamaadkiisa waxaa ka mid a alyaqiinu yaqiin iyo watasdiiqu rumayn qofka inuu iimaankiisu dhab yahay waxaa lagu garan karaa qalbigiisa ilaahay wuxuu yeelayaa yaqiin iyo tasdiiq ee ilahay qalbigiisa gelilaya qofkii aan iimaan lahaynna shaki unbaa qalbigiisa alla ku ridaya wax walbo khayra uu ka shakinay wixii wanaag ahaay o dhanba shaki baa ka gelaya جاء في الحديث waxaa ku yimid can النabiyi salى الlaه عalaيه waslم laga wariyay annahu qaala nabigu wuxuu yidhi idaa araada اllahu bicabdihi khayra ilaahay hadduu addoonkiisa khayr la doono salaka fii qalbihi اlyaqiina watasdiiq idaa araada allaahu bicabdihi khayran ilaahay addoonkiisa hadduu khayr la doono salaka wuxuu qaadsiiyaa fii qalbihi qalbigiisa alyaqiina iyo watasdiiq yaqiin iyo tasdiiq baa ilahay ku ridaya bas wax walbaba ilaahay baa u caddaynay qalbigiisa xaqi iyo baadilkii waaba la kala tusayaa wixii xaq ahaayoo dhan qalbigiisa yacni tasdiiqiisa iyo yacni yaqiinintiisa ilaahay qalbigiisa ku ridaya waidaa araada ilaahay hadduu la doono bihi addoonka sharan shar hadduu la doonona salaka wuxuu mariyaa fii qalbihi qalbigiisa arriibata shaki wax walba wuu ka shakinaya waxaa sax maahaan u malayna waxaa sax maahaan u malayna ubuu ku haya wax walboo khayra wuu ka shakinaya shaki iyo shukuuk baa ilaahay ku ridaya qulubtiisa iyo ilaahay qaal allahu tacala ilaahay wuxuu yidhi faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xaraja faman yurid illaahu ilaahay ninkuu la doono faman yurid illaahu ilaahay ninkuu doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax sadrahu laabtiisuu waasiciyaa lilislaami islaamkuu waasiciya ninkii uu ilaahay doono inuu hanuuniyo oo hidaaye la doono qalbigiisuu sharxaa islaamkuu u sharxaa ilaahay baa u waasicinaya qalbigiisa qabligiisa dhan baa waasac laga dhigaya marka xaqii oo dhan iyo wixii wanaagsanaay oo dhan baa qalbigiisii baa qaadayo inshiraaxa qalbigiisaa ilaahay sharxaya islaamka wanaaggiisaoo dhan maqaasida islaamka oo dhan wixii fiican oo dhan baa ilahay qalbigiisa u sharxaya waman yurid ilaahay ninkuu doono an yudilahu inuu baadiyeeyana ninka ilaahay baadi la doonana yajcal sadrahu laabtiisa wuxuu ka dhigayaa dayiqan mid cidhiiri ah xarajan oo dhib ah qalbigiisa dhan cidhiiri baa laga dhigaya wax kastoo xaqa haddaa u sheegto meeluu ka galaba male waa qalbi cidhiiri ah wax walba wuu ka shakinaya sax maahan umalaya bule xaqiba lama fahamsiin kara ma fahmayaba de ma gelayo hidaaye ilaahay lama doonin qalbigiisa waa dayiq waana xaraj oo waa dhib kaannamaa yasacadu fi samaa baa ilahay yidhi weliba waa asagoo la yidhi samada kor samadan miyaa la kori karaa saasoo kaleu ku yaha xaqi maba gelayibo qofka ilahay baadnimo la doonay waa sidaas marka lagu kari maayo wax walba haddaa sheeg waqad ittafaqa waxay isku waafaqeen ahlu sunna ahlu sunna nimanka la yidhahdo waxay isku waafaqeen calaa ana almu'mina aladii yuxkamu calayhi biannahu min ahli alqiblati walaa yukhalladu fi الnaar laa yakunu ila man ictaqada biqalbihi diin alislaami ictiqaadan jaaziman ba yidhahda khaaliyan min ashak ونطق بالشهادتين أهل السنة والجماعة dadka la yidhaahdo yaa waayo waa nimanka yani dadka xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu caddaynaya rasuulku wuxuu leeyahay ahlu sunna waljamaca waxa weeye maa ana maa ana calayhi wa asxaabi aniga iyo asxaabtayda waddadii aan marnay dadka qabsaday baa la yidhaha ahlu sunna ahlu sunna waljamaca la yidhaha waqad ittafaqa ahlu sunna waxay isku waafaqeen ahlu sunna calaa ana almu'mina qofka mu'minka ah aladii mu'minkaasoo yuxkamu calayhi dushiisa lagu xukminayo biannahu asagu min ahli lqiblati ahluqibla inuu islaam yahay qofka mu'minka ah oo inuu yahay muslim yahay oo ahlu qiblo yahay la xukumayo oo walaa yukhalladu fi naari naartana aan lagu waarinayn naartana aan lagu waarinayn walaa yukhalladu fi naari macnaheed waxaa weeye dee dad cusaad ahoo cusaadulmu'miniinka qaar ka mid ah la cadaabaya siday nusuustu sheegayaan qof iimaan leh hadday dunuub badan uu ku dhaco in la cadaabaa laga yaba inu ilahay cafiyo mooyaane marka haddiiba la cadaabo xataa qofku hadduu mu'min yahay oo ehlu qiblo yahay oo islaamkiisu dhab yahay uu iimaanka ku dhinto haddii la cadaabana cadaabkiisu waa cadaabu tadhiir waa lagu soo dahirayaa mooyaane cadaabulkhuluud maaha lagu waarin maayo marka qofka ehlu qiblaha lagu xukumayo islaamka lagu xukumayo oo hadduu naarta gala xataa aan lagu waarinayn aan ku waaraynin laa yakuunu man noqon ma ahaaday yidhaahdeen ilaa man qof mooyaane ictiqada ictiqaadiyey biqalbihi qalbigiisa diin alislaam waa qofka diinta islaamka qalbigiisa ka ictiqaadiyey ictiqaadan jaaziman ictiqaad go'an qofka iimaan go'an oo saxiixa laga helay way ictiqaadkaasoo khaaliyan min ashaki shakina aan ku jirin wax shaki a ma leh diinta islaamka uu aaminsan yahay iimaaniyaadkii markii arkaanta islaamka iyo arkaanu iimaanka iyo markii loo sheego wuu ictiqaadiyey wax shaki la yidhahdana kuma jira ictiqaadkaas waa ictiqaad jaazim ahoo go'an buu ictiqaadiyey wuu aaminay wuu rumay wanadaqa bishahaadateyn markaasuu haddana labadii shahaadou ku hadlay oo tawxiidkii buu haddana weliba carabka kaga dhawaaqay qalbigii buu ka ictiqaadiyey wuu rumeeyey kaasuu afkana kaga dhawaaqay shahaadateynkiibuu ku dhawaaqay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasul lah qofkaasaa wuxuu noqonayaa maxay le iimaanku ama islaamnimada dhabtaa waxaa weeye ictiqaadun bilqalb wa nutqun bishahaadateyn wa camalun bilarkaan saddexdaas way moogtaha inuu qofku qalbiga ka ictiqaadiyo ictiqaad dhab ah carabkana kaga hadlo shahaadateynka ku dhawaaqo xibnahana uu ka camal falo oo salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo uu bixiyo uu la yimaado xajkii waa ka islaamka dhabkaaga وعن أمير المؤمنين وحلق ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما وقت نحن أنه جلوس أنفرنا بن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مال مال ما كمل إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد عمر بن الخطاب حليه رضي الله عنه مال مال ما كمل أنه النبي لفرنا عليه الصلاة والسلام حلقدي سيدا أفرنا id idalaca calaynaa waxaa nugu soo baxay oo noo yimid rajulu nin shadiidu bayaadi hiyaabi dharkiisu aad buu u cad yahay dhar nadiif ah wasaq lahaynoo cad buu ah shadiidu sawaadi shacari timihiisa madowgiisuna aad bay u daran yihiinoo nin hadda soo qabaystay oo soo saliidaystay oo timihiisu saasay u egyihiin nin safar ka yimid oo basaasan oo timihiisa yacni ama asaga dhan yani wasaq iyo boor uu ka muuqda ma aha timihiisu way madow yihiin oo timaha hadda lasoo dhaqay oo lasoo siileeday oo qurux badan dharkiisuna aad buu u cadcadyahay laa yuraa calayhi aharu safar wax calaamatu safara kama muuqdo wax calaamo safar ah kama muuqato oo qofka safarka waxaa lagu yaqaanaa inuu dharkiisu wasaqaysan yahay inuu asaga dhan basaasan yahay oo yani waa jidku joog oo dee waa qof yani wadda safar ku yimid walaa yacrifuhu mina axad haddaan dhihi lahay ninku nin safar ka yimid meehe waa dadkii magaalada haddaan u malayn lahaynna dadkii magaalada deganaa marka waa la yahaa waa las yaqaanay qof garanaya niguma jiro wax yaqaanana male walaa yacrifuhu mina axad xataa jalasa ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam suu u soo socday nabiga hortiisuu sidaa usoo fariistay faasnada rukbatayhi labadiisii low buu tiiriyey ilaa rukbatayhi rukbati nabiy sala allahu calay wasalam labadiisii low buu wuxuu sidaa ugu horgeeyey lowyihii nabiga yani waa hay-atu yani juluus ilmutacalim qofka mutacalimka siduu u fariista qofka ardayga ee wax baranaya tilmiidka ah nooca uu u fariista waay marka salaada la tukanayo sida loo fariista waay inuu lugtaas qofku ku fariisto lowyihiisana sidaas sidaa u fariisto marka salaadda markii atixiyaadka la atixiyaadsanayo sida loo fariisto saasoo kale u fariistay wa wadaca kafayhi calaa fakhidey labadiisa gacmoodna bowdyuhu sidaa u saartay waa fadhi aadaab ku tusinaya way aadaab kutusinaya wa qaala wuxuu yidhi markaa yaa muxamadu muxamedow akhbirnii can ilislaam islaamka iga warran islaam maxaa la yidhahdaa faqaala rasuulu llahi wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam alislaamu islaamku an tashhada inaad qirto weeye an laa ilaaha ilaah kale inuusan jirin ila allah waa inaad tawxiid ku dhawaaqo وأن محمد نبي محمد رسول الله رسولك إله إله وإن أقرت شهادتين كواكو والركن كوبات وتقيم صلاة صلاة وإن أدوكتوا زفي عن أتكتو وتؤتي الزكاة الزكاة إن بحسوي حولها الدو إلهي كسي حولها وإن زكاة بحس وتصوم رمضان مش رمضان إن صومتوي وتحج البيت بيتك إن أدوقس دوي يود حجس إن استطعت إليه سبيلا حداد أود دي إلهي حولك كسي هذا أود وإن أدوقس دوده xajisa wey maxaa yeelay xajku wujuubkiisa wuxuu ku xidhan yahay istidaacada wey qofku waa inuu awoodo maal leeyahay wey ilahay wuxuu leeyahay walilaahi cala annaasi xiju lbeyt man istadaaca ilayhi sabiila ilaahay wuxuu ku leeyahay dadka xijulbeyt inay beytka u qastaan oy xajiyaan man naaskii baa laga bedelaya man istadaaca ilayhi sabiila ninkii awoodaa ilaahay ku leeyahay qaala wuxuu yidhi ninkii saa'ilka ahaa ee nebiga wax weydiinaya sadaqta runbaad sheegtay buui markuu rasuulku u jawaabay islaamkii u sheegoo yidhi waa inaad shahaatayn ku dhawaaqdo salaadda waa inaad tukato sakada waa inaad bixiso waa inaad soomto xajka waa inaad uqas arkaantii shanteed markuu nabigu u sheegay wuxuu yidhi sadaqta waa runta sayid cumar wuxuu yidhi facajibnaa waan la yaabnay minhu ninkaas yas'alhu wuu weydiin wayusadiquhu wuuna u rumay su-aashu iyay ka timaadaa qof jaahiloo aan wixii garanayn iyo hor sideedu marka hore weydi waxaas ii sheeg markuu rasuulku u jawaaban wuxuu leeyahay waa runtaa si qof sii yaqaanay baad mooddaa imtixaama wax imtixaamayaad mooddaa wa marka waan la yaabnay buu ninkaas yas'aluhu wa yusadiquh qaala wuxuu yidhi ninkii haddana faahbirnii can iliimaan iimaanka ii sheeg qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam an tu'mina inaad rumayso weeye billaahi ilaahay ilaahay waa inaad rumayso wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa waa inaad rumayso wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharri arkaanu iimaankii buu sheegay nabigu lixda ahaa an tu'mina billaah ilaahay waa inaad rumayso waxdaaniyadiisa ilaahay inuu waaxid yahay fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi malaa'igta waa inaad rumayso wa malaa'ikatihi addoommo ilaahay oo mukramuun ah oo marna aan ilaahay caa- caasinayn laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun marna ilaahay ma caasiyaan cibaadaa loo abuuro ragna ma aha dumarna ma aha wax ma cunaan wax ma cabbaan cibaadaa loo abuuro isma guursadaan malaa'igtu sidaas wey saasaad u ictiqaadinaysaa malaa'igta wa kutubihi ilaahay kutubta uu soo dejiyey waa inaad rumayso kutub baa ilaahay soo dejiyey boqol iyo afar kitaab yaa ilaahay soo dejiyey afarta kitaab waa towraad oo nabi muuse lagu soo dejiyey injiilna nabi ciisa lagu soo dejiyey zabuurna nebi daawuud baa lagu soo dejiyey furqaan kitaabka la yidhaha nebi maxamed baa lagu soo dejiyey sala allahu calay waslm afarta kutub ee waaweyn wey boqolka soo haray waa suxuf baa la yidhaha xaashiyo afartan kutub inaad mid mid u barato wujuub bay kugu tahay kitaabkii nebi muuse la siiyey kee ahaa markii la yidhi waa inaad garato waa towraad nebi ciisena injiil waa inaad tiraa waa inaad barato magaciisa nebiga lagu soo dejiyey kitaabka magaciisa waa inaad garanato injiil ko zabuur waa kitaabkii nebi daawuud lagu soo dejiyey furqaan waa kitaabkeenna wey nebiyullaahi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayh wasalam afartaa kutub magacyahooda inaad barato iyo nabiga ambiyada lagu soo dejiyey boqolka kale duuduub haddaa u barato oo tiro ahaan u ogaato in boqolka ay jirto suxuf ah wujuubkuu kaa dhacay intaas boqolkaas waxaa lagu soo dejiyey baa la yidhaha nabi nabi shiis nabiga la yidhaahdo ina nebi aadan buu ahaa owlaaddii nebi aadan kii ugu yaraa buu ahaa nebi shiis konton baa lagu soo dejiyey khamsuuna suxufan waxaa la siiyey shiis baa la siiyey nebi shiis shiis macnihiisu waa hibatullah kii ilaahay xaggiisa looga hibeeyey buu ahaa labaatan da-ood bay xaawo iyo aadam dhaleen baa la yidhaha shiis keliya hal ahaa inta kale labalaba wiil iyo gabar iyo da'dii la arka wiil iyo gabar wiil iyo gabar wiil iyo gabar ba isla dhaleen marka dee dad kale ma jirine dadku xa- xaawiya aadam buu ka farcamaye dad kaloo isguursanaya ma jirine labada da'oodoo ay dhalaan da'dii hore iyo da'dii dambea isguursan jira wiilka iyo gabadhan caloosha isla jiifa isma guursan karaan labada isla dhalatay waa labada caloosha isla jiifa da'dii ka horraysay way isguursanayaan marka wiilkii da'daa hore ahaya gabadhii da'dan dambahayd baa isguursanay gabadhii da'daa hore ahayd iyo wiilkii da'dan dambaana way isguursanayaan saasay dadku ku farcameyn dee ima dad kalaa jiray marka nebi shiit laakiin keligii buu ahaa isagu cidna lama dhalo waa caloosha la jiifay da'dii ugu dambaysay labaatanaad buu ahaa keligiis baa dhasheen marka hibatullah shiit marka konton baa la siiyey konton suxuf aha la siiyey nebi ibraahim alaauuna suxufan konton suxuf baa la siiyey waxaan leeyahay soddon baa la siiyey soddon waa siddeetan soo maa nabi muuse qabla towraad toban baa la siiyey nebi aadanna toban baa la siiyey boqolka suxufna waa boqolkaas marka kutubtaas waa inaad rumayso ilaahay kutubta uu soo dejiyey wa rusulihi ilaahay rususha uu soo diray waa inaad rumayso rusul cadadurusul saddex riwaayaa lagu wariyaa saddex boqol toban iyo saddex saddex boqol toban iyo afar saddex boqol toban iyo shan markii luu rusushu ilaahay soo diray meeqa wey ambiyada iyo rusushu waa kala labo nabi iyo rasuul waa kala labo ambiyadu lama koobi kara tiradooda aad bay u fara badan yihin laakiin rususha yar rususha waa saddex boqol iyo toban iyo saddex riwaayadaasaa ugu badan qowlkaasa yani ugu raajaxsan saddex boqol toban iyo saddex toban iyo afar iyo toban iyo shanna waa la sheegay rusushaasna waa inaad barato ood rumayso wey in rususha ilaahay ah rususoo idil kulli waa inaad rumayso shan iyo labaatan baa rususha inaad mid mid u barato waajibku waa shan iyo labaatan kana qur-aankaa sheegaya magacyahooda hebel hebel hebel inaad u barato waa shan iyo labaatan rasuul waay Ah, shan iyo labaatankaas qur-aankaa sheegayo waa inaad barato wey inta kalena waad rumayn cadad ahaan baad u rumaynaysaa un walyowmi alaakhiri yoomka aakhira waa inaad rumayso yoomka aakhiro yoomka waa ma- yoonka aan yoon ka dambaynin baa leeyahy yowm alaakhira yoon kaloo ka dambeeya ma jiro Ah, maalmihii adduunyada way dhammaadeen yoonkaas aakhiro oo halkaa laysugu imaanayo laysii soo saarayo iyo waxa dhexdiisa dhacayo yoonkaas aakhiro waa yoonkii waa ka aakhiru ayaam wey waxaa kaloo leeyahay liannahu yani waqiila waxaa leeyahay laa leyla bacdahu ama habeen kama dambeeyo wax habeenoo ka dambeeya ma jiro yowma aakhira waa inaad rumayso iyo waxa dhexdiisa dhacaya xisaabtii baa dhacaysa dadka waa la xisaabinayaa miisaankii baa dhacaya acmaashaa la miisaamayaa siraadkii jannadii iyo naartii yacni waxa dhexdiisa dhacaya waa inaad rumayso qiyaamaha iyo wixii dhex- dhexdiisa uu kulansaday wa tu'mina waa inaad rumayso bilqadari qadarka ilaahay khayrihi wa sharrihi wax alla wixii kugu dhaco shar iyo khayrba inay xag ilaahay ka imaanayaan waa inaad rumayso ورسولك الله عليه الصلاة والسلام واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخدعك وأن يعني وما أخدعك لم يكن ليصيبك آه. مرحبا رفع القلم وجفت الصحف ومن حديثك وحال وحي كوغو دعو ما بكو قفين بو وحي كو قفين مرنا وما ذا هشان وحاسا قفين الأداء قفسي هدين idaa meeshaa tegi lahaa waa heli lahaa iyo waxaas haddaana samaynin adaa ii lahaa iyo ma jirto wixii ku gafo weligaaba maada hesheen wixii ku- kugu dhacana marna kuma gafeen horta ictiqaadi rumee taas rufica alqalamu wajafat isuxuf qalamka waa la kor yeelay xaashi waraaqihii wax lagu qorana waa angegeen qadi la qoray angegtay wax mar hore meel lagu qora hooyadaa caloosheeda markaa jiibtaa la qoray waxaasoo dhan boqol iyo labaatan habeen markaa joogta afar bilood marka waa inaad rumayso qadarka oo wa tu'mina bilqadari qadarka waa inaad rumayso khayrihi wa sharrihi min allah qaala wuxuu yidhi sadaqta ninkii wuxuu yidhi run baad sheegtay qaala wuxuu yidhi haddana akhbirnii can alixsaan ixsaanka iga warran ixsaan maxaa la yidhaha qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam an tacbud allah ixsaanku waxaa weeye inaad caabuddo ilaahay u caabuddo kaannaka taraahu sida adoo arkaya fain lam takun taraahu haddaad arkayna fainahu yaraaka asaga ku arkay ixsaan waxaa la yidhahdaa inaad ilaahay caabuddo sida adigoo arkayo haddaad ilaahay arkaysa wax xumaana maadan samayseen dee waabaad aragtaaye waad xishoon lahayd waad cabsan lahayd haddaadan adigu arkaynin ma aragtide waxaad yacni ilaahay u caabudaas inuu asaga ku arkayo Dee asaga ku arkaya adigu ma aragtid laakiin wuu ku arkaya laa tudrikuhu labsaaru wa huwa yudriku labsaar wa huwa ladiifu lkhabiir indhuhu ilaahay ma haleeli karaan asagu wax walba wuu arkaa wa huwa ladiifu lkhabiir Ah, wax walbana ilaahay waa ogiya marka sida adigoo arkaya ilaahay u caabud an tacbud allaha kaannaka taraa sida adoo arkaya ilaahay u caabud fain lam takun taraahu haddaad arkayna fainahu yaraaka asagaa ku arkaya kaasaa waxaa la yidhaha ixsaan baa la yidhaha uma dalaqa rajulu ninkii waa tegey asaa'ilu ee wax weydiinayey faqaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa cumaru cumarow atadrii ma garanaysaa man isaa'il kii wax weydiinaya ma garanaysaa saa'ilka ah qaala wuxuu yidhi allahu warasuuluhu aclam ilahiy rasuulkiisaa garanaya asxaabtu markuu nabigu wax weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waxay dhihi jireen allahu warasuuluhu aclam maxaa yeele waxaa laga yaabaa inayna yani wixii ay khaldaan ama si kale xataa hadday garanayaan koley way ka gaabsan jireen markii uu u sheegay nabiga inuu ziyaado ugu daraa laga yaabaa mise waxay u yaqaaneen aqoon ka sii badan buu nabigu ugu sheegaya markaasay cilmiga ilaah iyo rasuulkiisa ay u radin jireen allahu warasuuluhu aclam wixii lagu weydiiyo inaad yacni tiraate- la tiraahdo weeye allahu aclam haddaad qof kaa cilmi badan aad malaynayso inaad isaga u daysaa fiican maxaa yeele nebiyullaahi muuse yaa ilaahay ku canaantay markuu cilmiga u radin waayey waxaa la weydiiyey nebiyullaahi muuse man aclamu nnaas dadka yaa ugu cilmi badan baa layidhi muuse uu nebi ilaahayna uu ahaatay kitaabkii towradaa lagu soo dejiyey soo maa markaasuu yidhi ana anaa ugu cilmi badan dadka taasaa ilaahay ku ku dagaalay lagu canaantayoo waxaa la yidhi addoon annaga aan leenahay oo meesha majmaculbaxrayn la yidhaahdo jooga waa khadire kaasaa kaa cilmi badan waxay qasab ku noqotay nabi muuse inuu safro oo addoonkii uu aaday qisada dheer suuratulkaafi waatay ka warramayso marka calaamada aad ku garanaysana waxaa weeye yacnii xuudkii aad qaadata kalluun baa qaadanaysaa malay ood ku qaadata miishaada ood sahay ka dhigateen oo dubateen meeshii aad ku weydo uu kaaga fakadaba halkaas halkaas ka heli marxaba say u socdeen u socdeen u socdeen isagii khaadimkiisa yuushac baa la odhan jiray way daaleen markaasay meel seexseexdeen meeshii markay seexdeen meel yacnii badda agteeda ah kalluunkii biyihii maaulxayaad biyo la yidhaha halkaa ku sugnaayoo biyihii baa soo duulay markaasay kalluunkii ay sahayda u wateen bay taaftay wuu iska noolaaday wuu orday meeshuu ka baxay markaasuu iska galay واتخذ سبيله في البحر سربا إلى إليه ساس وضو جحيفة بدي وساس نحجاوم يجي إسكه هردين ومر دم بيكعين وشو يوسعنا وإسكه الماما والسعود سيل وإسكه كعمر كردين لك عبال رقصيل لو سعود لو سعود مركب مال لو داله يوناي موسى روان دالني بل قد هذا نوكل مركب ويوسع سو حصوص وحيري شيطانك إيه المنسيه وما أنسانيه إلا شيطان أن أذكره markaan meeshii joognay malaygii wuu baxay badduuba iska galay waana arkayey buuhi laakiin inaan kuu sheego wuu noolaaday uu tegey marka waaba waxaan doonaynay buuhi halkaas calaamaddii nebi muuse la siiyey waayo halkii bay ka soo noqdeen halkii bay soo noqdeen meeshii markay imaadeen nin meel iska jiifa mara cad qaboo meel saas iska jiifa ayay u yimaadeen assalaamu calaykum nebi muuse waa salaamay salaantii buu ka radiyey oo markaasuu yidhi meeshan meel salaan laga yaqaano oo maahe xageed ka timid kee tahay adiga markaasuu yidhi aniga muusaan ahay markaasuu yidhi muusa bani israa'iilba ninka khaldar baa la yidhahdaa wax kasta wuu isku ogye marka muusa bani israa'iilba markaasuu yidhi nacam okay inaan ku raacaan doonayo wax kaa barto markaasuu yidhi ma awoodi karti inaa ila soconto iska joog maya waan ku raacayaa buuri marka de qisada waatay dheerada suuraddu ka warramaysee wuxuu kula ballamay marka waan soconaynaa wixii aad aragta waxba hay weydiini aduu iskala kay soco waxaan sameeyey waxba hay weydiini marka wuu socday markii ay dhaqaaqeenba doon meesha maraysay arkeen doontii noo joojiyey khadir baa dhulkaas lagu yaqaanay gacantu tagay waa la joojiyey soo ful soo ful ninka fiicnaa way isagii ninka la socdo waa la qaaday lacag la'aan baa lagu qaaday markay dhexda sii barayaan ninkan waa khadira dee wax kal wax kalaa u muuqdee doontii oo baddii dhex socotay buu jebiyey alwaax buu ka bixinayaa markaasuu ma dadna soo qaaday oo ujira lacag la'aan weliba nagu soo qaaday doontii baad dubin yaad jebinaysaa biyahana way soo gelayaan inay inay hadda dee biyaha soo galana way degaysaa soo maa soo kuma dhihin buu yidhi ma awoodid inaa la socotay hay weydiini markaasu waan hilmaamay ha ii qaban inta nisyaan wey ha ii qaban waa la socday haddana carruur meel ku ciyaaraysay u tageen canug mi kuwii ka mida intuu soo qabtay wuu dilay khaldir halkaa qoortuu ka jebiyey naf oo aan dembi gelin wax dembioo ay gashay aan jirin baad haddana dishay soo maha laqad ji'ta shay-an imra'a wax la inkiraad la timid waa su-aashii labaad markaasu wuxuu ku yidhi alam aqul lak annaka lan tastadiica maciya sabran soo kuma dhihin ilama socon kartid laba goor buu u dhaaf waa markii labaad buu ku dhacay mogta markaasuu mar dambe haddaan wax ku weydiiyo haba ila saaxiibin cudur waa ii cudur daartay markaas way socdeen haddana meel bay tageen qaryay tageen martiqaad bay weydiisteen na martiqaada waxaan idin martiqaadayna ma jirin dhaafayna waxba idin mayna ayagoo meelihii iska taagtaan muus khadir intuu u dhaqaaqay wuxuu arkay derbi dhici rabo sidaas u leexday derbiguu saa gacanta ugu qabta wuu toosiyey nabi muuse wuu ku qabsaday qola martiqaadkii noo diiday maxaa derbiga ugu toosinaysaa haddaad u toosinaysa xataa maa ujro nooga qaadis ayagu bay martiqaad waa noo diideen qaala haadaa firaaqu baynii wa baynak waa markiisu u kaana dambaysay laakiin waxaan kaaga warramayaa saddexdii arrimood ood awoodi wey ka qur-aanku ka warramay marka nebiyullaahi muuse waxaa la yidhahdaa waqti rasuulka calayhi salam xadiid bukhaari buu kaga warramay wuxuu yidhi nabi muuse allah u naxariis raxima allaahu muuse hadduu sabri lahaa cajaa'ib unbuu mar kasta la sii kulmi lahaa hadduu khadar iskala socdo buu yidhi oo markii uu waxaas dhammeeyey unbuu u wada fasiri lahaa dhow soo ma marka laakiin saddex gob ka badan waa sabri waaye ninkanna dee yani kitaabka ilaahay baa kusoo diyey shareecada daahirkeeda u yaqaanay wixii u arkaba uu markiiba ma ilaalin kara dee wuu kusoo boodaya marka marka waa lagu dagaalay nabi muuse markii lagu lagu yacni lagu kalifay lagu qasbay inuu halkaa aado oo uu khadir u tago rasuul ilaahay soo diray buu ahaaye markii la weydiiyey man aclamu nnaas markii la yidhi allahu aclam muuse oran ana ana wiila rasuulkii dhammaayo markaasuu ahaaye tii baaba lagu dagaalay maxaad u malaynaysa marka qof kale qof kale hadduu yidhahdo cilmi aan adanka ugu cilmi badan yidhahda bal ka waran haddii rusushiiba sidaa la leeyahay cilmigan inaad iska ridisaa kuu raro wixii aada garanaynin laa aclamu inaad tidhahdaa kuu fiican ma garanayo inaad tidhahdo ama allahu aclam aad tidhahdo taasaa fiican wey marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu weydiiyey cumar atadrii man isaa'il qaala wuxuu yidhi allahu rasuulu aclam ilaahay rasuulkiisaa garanaya qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fa innahu jibriil wixii hadda ila hadlayay jibriil buu ahaa aataakum wuu idiin yimid yucallimukum asagoo idin baraya diinakum diintiina asagoo idin baraya marka inaad diinteenna su-aasha asaga weydiinaya inuu sadaqta leeyahay soo maa sadaqta mar kasta inuu leeyahay soo maa dee jibriil macallum rusul buu ahaa waxyiga ilaahay xaggiisa ka imaanayaba asaga rasuulka u keeni jiray wax walba asaga wuu garanaya laakiin markuu is-su'aalayo inaad adinka dhegaysataan ood barataan buu ii weydiinaya anoo weydiinaya anna waan oga jawaabaya inaad adinku ku tacliintaan ood barataan way waa sidaa yucallimukum diinakum marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu diinta ku sheegay saddexdan su-aalood hadda uu weydiiyey jibriil waa islaamkii iyo iimaankii iyo ixsaankii marka saddexdaas waa asaasu diin waaye diintan islaamka asaaskeeda waaye islaamka arkaanu islaamka iyo iimaanka arkaanu iimaanka iyo ixsaanka waaye ixsaanka oo ah inaad ilaahay u caabuddo sida adigoo arkaya haddaad arkayna asagaa ku arkaya qaala alculamaa'u culimmadii waxay yidhaahdeen aladiina culimmadaasoo hum ayagu warasatlambiyaa ambiyada dhaxlay ambiyadu dhaxalka ay ka tageen waa diinta diintan ayaa dhaxalkii ambiyadan ayaa qaatay culimmadaa qaatay alculamaa'u warasatu alambiyaa wain alambiyaa lam yuwarisuu diinaaran walaa dirhaman wainamaa warasuu lcilma culimmadu waa ambiyada kuwii dhaxlay ambiyadu dirham iyo diinaar dadka ogamay tegin وإنما ورثوا العلم وحي كتغينو ددك دحشيين وا علمي فمن أخذه أخذ بحد وافر نينك علمي وح كقاتو داف وين أم دحلك أنبياء كهلو marka culumadii oo warasada ambiyada ahayd dhaxlay waxay yiraahdeen man ataa qofkii la yimaada bil iimaan iimaanka iyo wal islaam islaamka jamiican dhamaan ninkii la yimaada fa huwa mu'minun kaamilun wa qof mu'min oo kaamila iimaankii buu la yimid arkaanu iimaankii lixdayd buu rumeeyey islaamkiina wuu la yimid oo islaamkuna waa inaad xibnaha ka camal fashay salaaddii baa tukatay shayaataynkiina qofkii wuu ku hadlay salaaddii buu tukaday soonkii buu la yimid sakadii buu bixiyey hadduu xoolo haysta xajkii buu aaday marka islaamkuna waa yacni daahirka ood ka camal fasha waay hoggaansanka aad ilahay u hoggaansatay waay ninkii labaduba la yimaado fa huwa mu'minun kaamilun waa mu'min kaamil waman tarakahumaa labaduba qofkii ka tagana jamiican fa huwa kaafirun kaamilun waa gaal barax la'de gaal mini ah wey ninkii labadaas islaamna male oo wax uu samaynaya ma jiro dee iimaan male qalbiga wuxuu ka rumaysayna ma jiro waa gaalkaas waman taraka alislaama waxdahu islaamnimada keligeed ninkii ka tago qalbiga wuu ka rumaysan yahay iimaankiibuu qalbiga ka leeyahay lakiin islaamkii male salaad ma tukado soon lama yimaado zake ma bixiyo soo ma fa huwa mu'minu naaqis waa mu'min naaqisa wey mar hadduu shahaadataynkii ku dhawaaqayo muslim ma tihid lama odhanayo waa mu'min laakiin waa naaqis dee waajibaadka ilaahay oo dhan buu ka tegay waman taraka aliimaana iimaanka ninkii ka tagay waxdahu keligii fa huwa munaafiqun salaadda wuu tukanaya soonka yacni la imaanaya shahaataynkii tawxiidka afku kaga dhawaaqaya zakadii wuu bixinaya xajka dadka wuu la aaday waa kan waxan la sameeyo khayra wuu la samaynaya haddana qalbiga wuu ka diidan yaho waxaan sax ma ohu leeyahy fa huwa munaafiqun wey kaas waa munaafiq wey waa munaafiq waa kuwii zamanka nabiga jooga calayhi salaatu wasalaam munaafiqiin bay ahaayeenoo markay xagga tagaan xagga kuwa munaafiqiinta la joogaana way waxbay ka sheegayaan saan u leeyahay maxamed waxaas wax soconaya bay leeyihiin marka inta imaadaana safkay soo gelayaan oo kaa waxay leeyihiin muslimiinta ha laydinku tiriyo oo seefta aad ka badbaadiin waxay ugu gabanayaan inay seefta ka badbaadaan bay rabaan marka waa munaafiqkaas isagiyo gaalka waa isku midkaas marxaba ina almunaafiqiina fi daraki alasfali min annaar kuwa ilaahay yidhi waa naarta darajada ugu hoosaysay meesha ugu hoosaysay gelayaan ومعنى الإيمان إيمانك معنيه سب الله إله إلى الرمي اعتقاد أنه واحد اعتقاد اعتقاد وي إله الرمي بالولا سيد الرمي نسا اعتقاد أنه, نا أنه واحد إله إنه واحد هذا اعتقاد نسا لا نذير له وحلم بدا إله مجره في ذاته وصفاته وأفعاله إله وحلم بدا مجره ليس كمثله شيء wax ilaahay la mid ah ma jiro daatadiisoo kale wax lama leh sifadiisoo kale ilaahay waxbuu dilaa waxbuu nooleeyaa waxbuu irsaaqaa waxbuu abuuraa marka sifadaasoo kale yaa iska le wax lama jiro afcaashiisoo kale afcaashiisoo kale wax lama jiro sifadiisa waaxid buu ku yahay daatadiisa waaxid buu ku yahay afcaashiisa waaxid buu ku yahay afcaashiisa uu samaynaya sifaadkiisa ilaahay waa caliim ilaahay waa waaxid waa xakiim sifaadkiisoo dhan waa qaadir waaxid buu ku yahay walaa shariika lahu wax la wadaagsada ma jiro fi luluhiyati ilaahnimada wax la wadaagsada ma jiro ilaah kale ma jiro dee waa xaqa ilaah kaleo xaq lagu caabudo ma jiro kuwo la iska caabudayo baatila waa jiraan ilaah ma ahe waa baatil mid xaq lagu caabudo aan asaga ahayn ma jiro walaa shariika lahu fi luluhiya ilaahnimada wax la wadaagsadana ma jiro wamacna aliimaani bilmalaa'ikati ملائكة سيد الرومين سيد الرومين تيد معناه هذا وحوي اعتقاد إن اعتقاد سوي أنه مكرمون كل كرامية إليهين لا يعصون الله إلهي معاصيا ما أمره وحو أمره ويفعلون ويسمين يا ما يؤمرون وحي الأمرين ويسمين صادقون وحي كل شيء يا نبيض فيما أخبر ملائكته فيما أخبروا به وحي أي شيغان وننرم بيكو شيغيان آه. ومعنى الإيمان إيمان كمعنيه بالكتب كتبت الرمية اعتقاد اعتقادي وي أنها كتبت كلام الله إلهي كلام كيسي الأزلي كتب كتبت أن إلهي سود الجن وكلامك إله وهذا الإله القائم بذات إلهي ذات ديس كقمة كقمة معناها هذا حوي كلامك هو صفة إلهي من صفات كيسي كاملة على هذا الكوب وصفة عادي أتكوها الليسا ذات دي إلهي بقمة أنزلها المنزه لقنا زهي عن الحروف والأصوات ومخلوق هذا الكودن با صوت حرف له يعني كلامك إلهي منزه عن الحروف والأصوات حروف أصوات وكن زهي كلامك إلهي حكومة المامك وأن كل ما تلمنت وح الله وحي كتبتها أي لمن ستو كقرن حق حق كتبت إلهي سود الجن وح الله وحي كقرن ودوا حق وأن الله إلهي تعالى كنا ينزلها وسود على بعض رسله رسوشي سقار كمدة بألفاظ حادثة oo yani alfaadan lagu akrinayay hadda qur-aanka lagu akrinayay waa alfaad markii lagu soo dejinayay rasuulka lagu soo dejinaya calayhi salaatu wasalaam loogu sheegay yacnii rasuulla arka ilaahay markuu soo diray ummadda uu soo diray luqadeedaa lagu soo dejinaya soo maha say u fahmaan marka rasuulkaas iyo malagii yani u sheegayey yaa ku ku dhow hadalkan yani lagu fahamsiiyey mooyaane kalaamka ilahay xarafna maha sawdna maha وأن الله تعالى أنزلها على بعض رسله وإلهي كسر بألفاظ حادثة ومعنى الإيمان إيمان كمعنه سبيل رسول الله الرمي اعتقاد اعتقاد وهي أن الله إلهي أرسلهم إنه صدر الرسوشة إلى الخلق مخلوقة إلهي صدر ونزههم إلهي وحكى نزهي عن كل عيب ونقص عيب إيه نسقان ونما إلهي كنزهي أنبياء نسقان ملا عيب نملا فهم أيه معصومون أنبياء معصومون ويكون إلى لي أن ذنب قلنا قبل النبوة وبعدها بعد النبوة نبي النبي كهرنا مركي يراين الذنب كما دعي ولقد markii rasuul laga dhigay kadibna weligood dama kuheen macsuum way ambiyadu dembi kama dhacaw wa macna aliimaani iimaanka macnihiisa bilyowmi alaakhiri la rumeeyo wa huwa yowma aakhiruhu min almowti laga bilaabo ilaa aakhiri maa yaqacu yowma alqiyaama qofku markuu dhinto man maata faqad qaamat qiyaamatuhu baa le qofku hadduuba dhinto qiyaamihiisi waa dhacay marka maalinkuu dhinta laga bilaabo ilaa macsharka ilaa uu ka dhammaanayo dadka qaarna jannada ka hela qanaata intaa u dhaxaysa waxaa la yidhaha yowma alqiyaama قيامة لنا كاس ويه سيده لو رميناي اعتقاد وجوده يوم قيامها انو جيره وان اوغتahay way والله سي سو ساري dadka qaar baa hadda qiyaamay ku jira dadka dhinto dhan qiyaamahoodii waa dhacay hadda zamanu barsaq baa leeyahay inta dadka la soo saaray laakiin barsaqan xataa naftiisa qiyaamahu ka mid yahay wa i'tiqaadu mashtamala alayhi yani wax alla wixii dhex dhacayo dhan inuu xaq yahay waa in i'tiqaadis وحما قيامها واحد نحن عيوامة من سؤال الملكين قبرك مركي لو قري لما ملك ومنكر ينكر لي مركي بكو إيماني زي حديثك عدينا مركي دات كيو عيدك وقول رقي وولي شنقرت هذه أرسي مقليسا نفت الوقوس وعلني كان سؤالك بالله من ربك ومن نبيك وما دينك rabbigaa kee wey nabigaagu kuu aha diintaadu ta yahay dee qof mu'mina hadduu ahaa wuu ka jawaabaya rabbi allah Ah. مر- مرحبا والنبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم آه. وديني الإسلام والإسلام ديني الله ربي ومحمد النبي والإسلام يعني ديني والنعيم القبر أو عذابه قيامها واحد نعنحي وحكم إذا قبرك النعمة دي سي عذاب كيس وحي القبر قفك مركي لا ديقو قبرك هو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أما هو قد قدت كنات كنمدة أما هو ج- بير بيرها جنة كمدة قفك وناك سنان جنة ونقنية نعمة يراح وقبل وقبل أمن سالكاس كي كلن عذاب ما وقبل أمن والبعث إيه والجزاء ما كمل وح قيامها نحن عاي وحكمل بعثك أنت تكون ليس سو صاري والجزاء إلا أبال مرنة قفل بعمل كيس وحوس كسب اللي هو أبال مرنة والحساب إلا حسابنا قفل أرك وحو وحو سمية والو حسابنا دو وناكسنا إيه هدو حمام والميزان ميزان وأعماش والميزان يا كوي وناكسنا يا كوي في عنا عمل كي حسنات كي سيئات كي والميزان يا بيتكي رجحنا هذا أمو قفكو أكا والصراط الصراط كي واكمل markii yani halkaas yani xisaabtaasoo dhan la wada maro yaa haddana waxa jidka siraad baa haddana la maraya jahannama da- dusheeduu ku yaalla kaasaa la wada maraya wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya qof idinka mida ma jiro ilaa jahannamuu ku arooraya siraadkaasay wada marayaan waljannati iyo wannaar jannada iyo naartii baa ka mida آه. ودادك مركا قد ما يسدد أهل الجنة نقول يا دد أهل النار فريق في الجنة وفريق في السعير مركا وحيالها قيامها نحن عاية وي انت صنع ومعنى الإيمان إيمان كمعنه سبيل القدر قدر كلا الرماية اعتقاد اعتقاد وي أن ما ي... ما ق... ما قدره إلهي وحو قدر في الأزل أزل جهره لا بد من وقوعه الله وحي إلهي قدر إلا وإلا وضعيه دي مرة أزل الوقوع wixii ilaahay qadari waa dhacaya wamaa lam yuqadirhu ilaahay wuxuuna qadarinaa yastaxiilu wuquucuhu inuu dhaco waaba mustaxiil marnaba ma dhacayo wuxuuna ilaahay qadarina maba dhacayaba taa waa inuu qofku rumeeyo waay yani qadar yani qadarka rumayntiisay ka mid tahay wixii ilaahay qadaray inuu dhacayo waxaan ilaahay qadarina maba dhacayo waa mustaxiil inuu dhaco waay waictiqaadu ictiqaadi weeye an allaha ilaahay qadara alkhayra washar شرط إيه خير كما إنه إلهي قدره وإن اعتقادسه قبل خلق الخلق إنتو مخلوق أبور قف لا أركو markuu calooshooyadii ku jiray ya alla wax alla wixii ku dhici lahaa oo uu heli lahaa qadhiya shayr markaasaa la qoray mogta hortiisaaba lasii qadaray markaasaa laakiin qof la arka marka calooshiisa ku jira asaga yaa lagu lagu qorayaa wixiisa laakiin makhluuq oo dhanba intaan la abuurin horteed yaa ilaahay shar iyo khayr ba sii qadaray واعتقاد أن الله إلهي قدر الخير والشر قبل خلق الخلق مخلوق أنت الله أبورين إنه شر يا خير بإلهي أقدره وإن الاعتقاد سوى وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره وح الله وحي أهذا يوردن يا وح أهان دون ديب أهان دون وإلهي قضيه سي قدر كيسو هري وحي أدعي جميع الكائنات وحل وحي هري أدعي بقضائه وقدره وحي. إلهي قضيه doonidiisa iyo iraadadiisa iyo waqadarihi qadarkiisa ilahay baa qadare bas wuxuu doonay unbaa soconaya Ah. marxaba Mm. wuxuu ilaahay doonay unbaa soconaya bas waxa kaloo dhan ma soconaya wa ana jamiica alkaa'inaati biqadaa'ihi wa qadarihi marxaba فصل فيما يجب لمولانا عز وجل وما يستحيل وما يجوز هل كان وحان كقلينا يعني صفاتك إلهي وحا كمدا وقفك واجب يعني إنه برت حق عقيدة ده. يعني صفاتك إلهي وح كمدا يا وحيالها إلهي سبحانه وتعالى مرة ما قالوا نسبين كرينا مستحيلات كل إيراد سيدوك الأنبياء وإن أدبرته وعقائدة أي كم تهاي قيب كم إذا عقيدة دي بالغبرة يا مركز ولا إيراد كنت كعقيدة أيوة أنت نوغش يقدر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين